maxamed ciise aad baad u mahadsan tahay wararka ka imaanaya gobolka mudug ayaa waxay ku waramayaan in ciidamada mujaahidiinta ay qarax ka fuliyeen duleedka deegaanka qaycad ee gobolka mudug kaasoo lala eegtay gaariay la socdeen saraakiil iyo askar ka tirsan dowladda federaalka waxaana qaraxasi ku dhintay sargaal lagu magacaabo bashiir madoobe kaasoo ka mid ah saraakiishii gaariga saarnayd halkee dhawacyo kala duwan soo gaareen shan askari uu ka mid yahay sargaal lagu magacaabo sheekeeye kaasoo lagu waramaya in dhaawiciisu yahay mid garaab ah dhanka kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay maanta dagaal xoogan kula wareegeen magaalada biyacadde ee wilaayadda islaamiga ee shabeellada dhexe halkaasoo ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka kadib markii ay bilaabatay rasaasta ayana waxaa la waranayay in halkaas iskaga carareen ciidamada dowladda federaalka ee magaalada ku sugnaa dagaalkan ayaana ku soo aadayay xilli ay maalmihii lasoo dhaafay gobolka shabeellada dhexe ka dhacayeen dagaallo culus oo lala beegsanaya ciidamada xasan sheekh maxamuud dadka reer khaza ayaa maanta ku sooman farxad xasilooni iyo amni xilli ay ku dadaalayaan inay soo muujiyaan bilicda magaalada iyadoo ay bilatay bisha barakeysan ee ramadaan ayaa waxay dadka reer khaza sanadkani ku soomayaan amni iyo istiqraar xilli aysan maqlinin dhawaqa gantaalada iyo guuxa diyaaradaha yuhuudda magaalooyin badan oo ku yaela marinka khaza ayaa laga dareemayaa dhalashada bisha barakeysan ee ramadaan waxaana dadka ku dadaalayaan in si wanaagsan u hagaajiyaan waddooyinka iyo goobaha cibaadaadka magaalada khaza oo kale waxay dadka iskugu soo baxeen si ay u nadiifiyaan waddada weyn ee cumar il mukhtaar halkaasoo uu ku yaala mid ka mid ah suuqyada ugu waaweyn ee magaalada waxaa sidoo kale ka mid ah meelaha ay hagaajinayaan dadka magaalooyinka kaanyunis iyo rafaax oo labadoodaba ku yaala koonfurta marinka khaza shacabka reer khaza ayaa waxay sidoo kale dib u diyaactir ku sameynayaan masaajidda muslimiinta ay ku cibaadaysanayaan dadka qaar oo warbaahinta la hadlay ayaana waxay sheegeen in khaza ay ka nadiif badan tahay kana qurux badan tahay ramadaankii hore cudur aan la garanayn ayaa tobanaan ruux ku dilay dalka kongo wararkii naga soo gaaraya dalka koongada dimuqraadiga ayaa tibaaxaya in cudur qarsoon uu ka dilaacay dalkaasi ay u geeriyoodeen in ka badan konton qof taasuu sare u qaaday cabsida laga qabay in cudur cusub ay ka dilaacaan dalkan ay ragaadiyeen colaadaha iyadoo sanadii ugu dambeeyey jirin dhibaatooyin dhanka caafimaadka ah cudurkan ayaa markii ugu horreysay ka dilaacay magaalo ku tala waqooyiga dalkaasi isagoona si xawliya ugu fiday deegaano ku yaala waqooyiga wararka ayaa waxay intaa ku darayaan in afar boqol toban iyo sagaal xaaladood oo caabuuqaana la diiwaangeliyey tanii markii uu dilaacay cudurkani oo ay ku jiraan konton saddex kiisoo dhimasho ah dhakhaatiirta caafimaadka ee dalka kongo ayaana waxay walaa xoogan ka muujinayaan sida xawliga ay ku fidayo cudurkani iyo heerka uu leegyahay dhimashada muusku ayaa sheegtay inay gacanta ku dhigtay tuulooyin ku yaala dalka yukrain iyadoona dhanka yukrain ay sheegtay inay soo riday diyaarada ay leeyihiin ruushka wasaaradda dagaalka ee ruushka ayaa waxay shaaca ka qaaday in ciidamadeeda ay la wareegeen gacan ku hinta laba tuulo ku yaala bariga dalka yukrain war ka soo baxay wasaaradda ayaa lagu sheegay in ciidamada ruushka howlgalla ay ka sameeyeen bariga yukrain ay askarta yukreiniyiinta kaga faramaroojiyeen laba tuulo lagu kala magacaabo borlatski iyo sukudni oo labadoodaba ku yaala gobolka odnistig ee bariga yukrain dhankeeda xukuumadda kiyef ayaa waxa ay sheegtay inay ku guulaysteen suridida boqol iyo saddex diyaaradood waa kuwa aan dooliyaha lahayn barta telegramka ayaana waxay ku soo daabiceen ciidamadii cirka ee yukrain inay soo rideen habeenkii xalay boqol iyo saddex diyaaradood oo ah kuwa aan dooliyaha lahayn waxay sidoo kale sheegeen ciidamada yukrain inay toddoba qofood ku dhaawacmeen weeraray diyaaradahani ka geysteen magaalada kharkiif ugu dambayntii sirdoonka kuuriyada koonfureed ayaa shaaca ka qaaday in dowladda kuuriyada waqooyi ay diyaarinaysa ciidamo hor leh oo loo dirayo dhanka ruushka hay-adda sirdoonka kuuriyada koonfureed niis ayaa waxay shaaca ka qaaday in dowladda kuuriyada waqooyi ay u muuqata mid diyaarinaysa ciidamaadu fara badan kuwaasoo ay doonaysa inay ku garab istaagto dowladda ruushka ee dagaalkaada kula jirta yukrain wararka ayaa waxay intaa ku darayaan in ciidamadan hadda la diyaarinaya ay gaari doonaan furimaha hore ee dagaalka ay isku horfadhiyaan ciidamada ruushka iyo kuwa yukreiniyiinta gaar ahaan furinta gobolka kiriski sidoo kale xoga ayaa waxay tilmaamayaan in ciidamada ay kuuriyada waqooyi u diraysa dhanka ruushka ay gaarayaan ilaa iyo saddex boqol oo kun oo askari kuwaasoo la doonaya inay ka barbar dagaalamaan ciidamada ruushka arrintani xiisaale ayaa waxay ku soo aadaysaa xilli la doonaya in la soo gabagabeeya dagaalka saddexda sana jirsadee u dhexeeya ruushka iyo yukrain wararkii caalamka dhegaystayaal caawa anaga intaa